subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha isnaay qodobada saakay wararkan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah haweenka naafada jowhar oo dalbaday in shaqo abuur loo sameeyo ganacsatada jowhar ku iibiya dalagyada beeraha oo ka hadlay sida ay noloshooda ugu maareeyaan hay-adda sodma oo shixnado gargaara gaarsiisay degmada baardheere wasaaradda beeraha soomaaliya oo muqdisho kusoo bandhigtay labaatan cagaf oo loogu talagalay in lagu xoojiyo waxsoosaarka dalka dowladda soomaaliya oo hay-adda w h o kala hadashay horumarinta nidaamka caafimaadka dalka wararka dibadda saakaya oo siniin ah waxaad ku dhagaysan doontaan turkiga oo sheegay inuu sii xoojinayo xiriirka afrika
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan saaxiib yaal magaciygu abdaxsiis xasana mucalin waana subaxnimada saniina taariikhda waxa ay ku beegan tahay afarta bisha nofembar sanadka labada kun afar iyo labaatanka markaana warkeenii oo fidsan haweenka naafada magaalada jowhar ayaa dalbaday in shaqo abuur loo sameeyo saare cabdixuseen ayaa soo koobaysay qodobkaasi habeenka naafada ah ee ku dhaqan magaalada tani jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ayaa ah kuwa aanan helin waxyaabaha asaasiga u ah bulshada sida waxbarashada caafimaadka fursadaha shaqo iyo wixii la halmaala farxiid tifow iyo leyle cali oo ka mid ah habeenka naafada gobolka shabeellaha dhexe ayaa warbaahinta isnaay ugu warbixiyey baahiyaha ay qabaan iyagoona sheegay in xilliga dhalmada ay dhibaato ku qabaan goobaha caafimaadka naafo ayaan ahay gabdhaha naafada oo baahiyaha gaarka qabaan kamid ahay alxamdulillah rabbi caalamiin waxyaabaha aan ku dhibanahay maryaabaa oo roobka da-sayd oo dhiiqada roobka aan usoo bixi karin magaalada anagoo u baahan agabyadii waan kusoo bixi lahaynay sidoo kalento weli jar oo kale aan u baahanahay waxaan u baahnaa geedka lagu socohayay dadka araggala ay u baahan yihiin ulihii ay ku soconayeen waxay u baahan yihiin dadkaas daryeel gaar waxbarashadii ay u baahan yihiin caafimaadkii ay u baahan yihiin inaan caafimaad helno oo waxbarasho nadiif helno oo maxaan ku dhahay sinaan iyo cadaalad aan helno adaa u baahanahay dadka baahiyaa qaar qabaan taanahay sida haweenka aynoo taabanayso markii ay hooyadu ay dhasho cunug ay dhasho oo ilaahay wax siiyo ummad uu siiyo waxay u baahantay inay banaanka usoo baxdo ilmaheeda ay meesha waxta cunugeeda banaanka u baxay inta baxda ay soo cisho karto qalabkii ay ku bixi lahayd sida adduunka oo kaleentood oo u baahanahay baahiya ani aan soo dareema waaye waana ka hadli karaa qofka markay umul tahay iyo markay xaamilo tahay iyo markay ilmaha hayso oo naafo sii ah way ciilan tahay qof kastane wuu dareemi karaa oo cilmi leh oo abuuray ilaahay oo aadame ah wuu dareemi karaa walaahi marka aan naafa aan ahay oon uur lahay oon ilmo dhalay oon wax walba aan qabtay qof kasta waxaa la dhahay sidii ninkii tuur laysoo u socda saa yaqaano markaa naafo aan ahay ilmahayga ma bari jirin ximbaarka oo haddaan aan ximbaarka baray qaad buu idhahaa oo korma u bubootiyo oon seexiyo dadkan ha iga barinaan dhihi jiray ximbaarka haddaa ximbaarka laiga baro waa inuu ximbaarka helaa taas koriska marka laga soo gudbo maamo weynaa ahay oo wax soo dhashay maaho haddana koriskii waa la dhacay waa la kufay insha allah wuxuu ilaahay siiyey alxamdulilah ilmihii waa korsaday wayna ugu filan yihiin laakiin sida dhalaanka dhalaanka hadda dhalayo oo naafada ah gabdhaha naafada ee dhibaatooyin badan ay ku qabaan dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka ururka naafada gobolka shabeellaha dhexe isxaaq xaydar aqiil ayaa hay-adaha taageera gabdhaha ugu baaqay in habeenka naafada loo abuuro shaqooyin iyo deeqo waxbarasho gabdhaha soomaaliyeed waaye aragaa ku jiro aqoon-yahanadaa ku jirta maaragta raggana in badana ka fiican yihin haweenka ay ka naxariis badan yihiin in gabdhahaas maaragta il gaar ahaaneed loo lahaado siyaasadan laga qaybgeliyo shaqooyinka caadigaa laga qaybgeliyo isbitaaladoo kale askarta ay ka qayb noqdaan meel walba oo qof biniaadmi wax ka shaqaysan karo waa in gabdhaha weyn lagu soo daraa kuwa naafadana sidoo kale aan leeyahay kuwa gacmaha ka shaqay karaa jiro farsamooyin dugsi maarata harqaamo inay helaan maxaadila kuwa falkiska domesticada ka shaqaysan kara waa inay nooca qalabka noocaasa helaan kuwa aan hawshaas qaban karinna in maaragta oo aragalaana in laga saaxiido dhanka barayilka in laga saacido iyo kombyuutarada say u bara lahaayeen si kastaba ha ahaatee habeenkan ayaa isugu jira kuwa aragga maqalka iyo cagaha naafo ka ah islamarkaana u baahan in la garab qabto mahadsane saara ganacsatada jowhar ku iibiya dalagyada beeraha ayaa ka hadlay sida ay noloshooda ugu maareeyaan ganacsigaasi maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya dalagyo kala duwan ayaa ka baxa beeraha magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka shabeelle kuwaasi oo la keena suuqyada magaalada jowhar inkastoo ay jiraan caqabado kala duwan ay beeraleyda la kulmaan haba ugu badnaato dalagyada laga keena dalka dibadiisa bishaar cali cilmi oo kamid ah ganacsada iibisa dalagyada kala duwan ayaa ugu horeyn ka warbixiyey raashiinada waxay ka kooban yihiin raashinka dibadda laga keeno iyo kan dalaga oo noo baxa labaas noocaan gadnaa aan iibinaa waa kaa waa sida mataqaanaa kan dibidda ka yimaadoo kale waa sida burka bariiska baastada qamadiga oo mataqaanaa isna imaaraadka nogla keena baastada oomada saliidda iyo bagaashka saarno arkiisa iskafaalaha waxay nooga yimaadaan badeecada mataqaanaa muqdisho laga keeno waayo oo bannaan ka timaado marka waxaa kaloo iibinaa dalaga ka baxa gobolka shabeellaha dhexa magaaladeenna jowhar noocyadiisa kala duwan sida gallayda digirta diirguduudda salbugtada iyo misigada oo ka baxa waddankeenna jumlana waa ku siinaa tafaariikhna waa ku siinaa labadaba waa ku siinaa mataqaanaa dalaga mataqaanaa waddankeenna ka soo go-ay waxaa jirta mataqaanaa magaalooyin badan oo naga qaato sida gallayda digirta misigada salbugtada muqdisho kalena waa u iibgeynaa isbuucii waxaan helno waxaan u dhiibnaa muqdisho waxaan ka soo qaadanaa mataqaanaa muqdisho waxaan ka soo iibsanaa istoorada waaweyn oo ku yaalla bakaaraha ee ganacsatada soomaaliyeed ee keenta iyagoo muddaan ku dhex jirnaa taqriiban ilaa iyo shan sano laakiin dalaga beerahan waxaan ku dhex jirnaa muddo adiga ilaa iyo finti aanoo labaatan sano aan ka shaqaynayni mataqaanaa dalaga ka baxa waddankeenna ganacsiga marka la bilaabayo waa iska caqabad badan yahay wuxuu rabaa wuxuu rabaa waa waxad aqoonin waa wax ma kasta marka la bilaaba waa iska dhib badan yihiin laakiin waxay u baahan yihiin dulqaad waa kaa ma jiraan baqaaro lagu iibiyo dalagyada jowhar sida aad adiga hadda sheegtay waad iibisaa dalagyada ka baxa magaalada jowhar ma jiraan marka baqaaro kaloo ku lumid ah oo sidaas camal u iibiya inkastoo ay jiraan kuwa qaar ee lagu iibiyo keliya dalka waa jiraan mataqaanaa nawaaxigan baqaarada ku yaalla o dhan siday u badan yihiin dalaga dalka waa wada iibiyaan waa dhowr baqaar ayaan nahay dalaga mataqaanaa ka baxa ee wadankeenna mar mataqaana marba soo kugu soo galaa mar hadduu mataqaanaa maanta shaloo kale waxay ahayd sabdi sabdiga markaad mataqaanaa aad ka gadato beeralaydo maantoo kale waxaad samaynaysaa waa rarnaa ama waxaan u rarnaa muqdisho ama waxaan u rarnaa mataqaanaa beledweyne sida tuulooyinka magaalooyinka ku heeran show gamboolo baryoo kale mataqaanaa biycaddo meesha la yidhaahdo hadduu ilaahay kuu roon yahay miirtuuga ilaa iyo mataqaanaa warciise hadda hadba meeshuu mataqaanaa macaamiisha ay jirto nagala soo waca aan mataqaanaa u rarnaa aan joognaa sagaalado kale waxaa la dalbadaa haddee wixii mataqaanaa markaas aa haysid oo adiga aa awoodid oo markaas akoonkaada ku jiro Een, waa ku talagalnaa inuu mataqaanaa dhulka dhiiri noqonayo ama dhiiqan noqonayo ee, waddada go-ayso hadduu dalga mata- hadduu mataqaanaa uu gugoo mataqaanaa deertoo kale aran ay noqoto jidka waa xun yahay dhul si kastaba ha ahaatee beeraleyda degmada jowhar ayaa sanad walba soo saara dalagyo kala duwan kuwaasi oo loo iibgeeyo magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo deegaano kale hay-adda soodma ayaa shixnado gargaara gaarsiisa degmada baardheer ee gobolka gado cabdifataax axmed maclow ayaa qodobkaasi inoo soo jeedinaya hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma oo muddooyinkanba waday dadaalada kasii gaashaamidda abaaro laga cabsi qabo in qeybo ka mid ah dalku ay ku dhuufato ayaa degmada baar dheere ee gobolka gado ka dejisay saddex diyaaradood oo siday shixnad raashiin ah oo loogu talagalay dadka degmada baar dheere iyo deegaanada ku xiran oo sanadkii hore saameyn xoogan ay kasoo gaartay dabeelaha elino zahra cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka ee sodma ayaa sharaxaad ka bixinaysa ujeedooyinka raashinkan iyo qorshayaasha ay ka leeyihiin in lagu gaarsiiyo gargaar intaa kasii badan degmada baardheere ee gobolka gado min waxaan joognaa een, degmada baarleele ee maal- maamul goboleedka jubbaland waxaan maanta keennay laba diyaaradood een, oo raashina een, tii saddexaadna waa ay soo socotaa haddii alla idmo raashinkaas oo ah raashin eh, bariisa oo loogu talagalay ano- een, dadka deegaanka baardheere baardheere sida aad la socotaan waxa ay ka mid tahay een, meelihii ay iliinadu aad iyo aad ay u saamaysay een, haddana looga cabsi qabo in abaaraha la filayo in ay ku dhuftaan annaga oo waajibaadkana saaran ee madaxdeena qaranka een, ayna fartay iyo amarka guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka waxa aan isku xilqaanay in aan een, diyaarado aan ku daabulno een, maamul maamul goboleedyada aadka looga baqaayo saameynta een, ay ku yeelan doonto abaaraha waxa aan ka hortegaynaa oo digniin ay u tahay abaarta la filayo een, dabayaaqada bishan in ay goobaha een, la sahmiyey ay ku dhufato waxaan guddoomiye aan maanta kugu wareejinaynaa shixnad gargaar ah oo laba diyaaradood ah tii saddexaadna ay imaanayso oo aan ugu talagalnay dadka deegaanka baar dheere oo ah sida aad la socotaan ay iliinadiina waxyeelaysay abaartana ay u nugul yihiin in looga faa'iideeyo ma ahan maanta keliya taa waxa aan baar dheere aan keenayno waxaan rajaynaynaa maalmahan iyo isbuucyadan soo socda haddii alla idmo si isdabajooga ah in aan ku soo gaarsiin doono deegaankan baar dheere oo mar kasta noo ah calaamad noo ah annaga haddii alla yidhi.
gudoomiyaha degmada baardheere ayaa hay-adda sodma uga mahad celiyay gargaarka raashiin ay la soo gaadhay
waxaan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee soodma ee maantana soo gaarsiisay laba shixnadood laba diyaaradood oo sida ee, raashin ee, gargaar ah ee, agaasimaha aad buu u mahadsan yahay iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka ee, qaranka Ee, waana soo gaareen labadii diyaaradood oo ugu horreeyey Ee, waan rajaynaynaa diyaaradda faleedka saddexaadna inuu yimaado Ee, baahida baardheera ma aha hadda maanta baahi ay soo koobi karto laba diyaaradood iyo saddex diyaaradood oo loo soo diro dee waa baahi ka ballaaran Ee, dee magaalada waa magaaladii ay ku dhufatay ileenadii ee dalka oo dhan ku dhufatay oo ugu ee, dhibka badnayd Ee, sidoo kaleeto waa magaalo ee, martigelinaysa barakaac aad u fara badan Ee, waxaan rajaynaynaa ee, hay-adda masiibooyinka qaranka in ay soo laba jibaari doonto waxa hadda ayna soo gaarsiisay waxaa kaloon ku baaqaynaa hay-adaha samafalka ee, inay ku daydaan ee, hay-adda maareynta masiibooyinka ayna deegaanka soo la soo gaaraan gargaar waana ka mahadnaqaynaa hadda gargaarkaana soo yarka oo na soo gaaray waa laba diyaaradood oo sida shixnado bariis ah dabcan annagana insha allahu dee dadkii tabaaleysnaa loogu talagalay sideedaan u gaarsiin doonaa mahadsaned cabdi fitaax dowladda soomaaliya ayaa hay-adda w h o kala hadashay horumarinta nidaamka caafimaadka dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa qaabilay wafdi ay hogaaminayso agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee gobolka bariga badda mediteraneanka marwo doctor hanaan ra-iisul wasaaraha iyo agaasimaha ayaa ka wada hadlay xoojinta dadaalada kor loogu qaadayo nidaamka caafimaadka ee dalka iyo tobabarada shaqaalaha caafimaadka taageerida isbitaalada hooyada iyo dhalaanka iyadoo diradda la saarayo sidii looga hortagi lahaa xaaladaha caafimaad ee ka dhasha saameynta isbedelka cimilada sida abaaraha iyo fatahadaha kuwaasi oo keenaya xaalado caafimaad oo deg deg ah oo ay ka mid yihiin cudurada faafa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi abare ayaa bogaadiyey taageerada joogtada ee hay-adda caafimaadka adduunka ee soomaaliya isagoo ammaanay sida wadajirka ah ay uga shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka ee ka hortaga cudurada faafa iyo kor u qaadista adeegyada caafimaad ee kala duwan doctor hanaan ayaa dhankeeda ballan qaaday in hay-adda caafimaadka adduunka iyo dowladda soomaaliya kala shaqayn doonaan horumarinta nidaamka caafimaadka ee dalka markaan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka saakay waxaa soo jeedinaysa saare cabdi xuseen mar
kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaana safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidda saliid cadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanayaa soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanayaa lix iyo toban doolar iyo bar oo madafaas kelin ayaa loorkeeda la kala siisanayaa shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada galee ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanayo sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanayaa labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa nageynta
kooxaha kubadda cagta ma united iyo chelsea ayaa ku kala baxay barbaro kulan ka tirsanaa horyaalka brimer leaga kulanka uu ka dhacay old trabord ayaa ahaa mid isku dheelitiran iyadoo ayna kooxaha ka awood badnaayeen kooxda kale labada kooxood ayaa isdhaafsanaya fursadaha iyadoo mid walbana doonayay in ay gool ka dhaliso midka kale labada kooxood ayaa barbaro gool la-aan ah ku kala baxay qeybta hore ciyaarta inkastoo ay laba kooxoodba heleen fursado kala duwan qaybtii dambe ayaa kooxda kubadda cagta ma united heshay rikoore daqiiqadii toddobaatanaad waxaana rikoorkaasi gool u bedelay xidiga bruno fernandes kaasoo ciyaarta ka dhigay hali eber laakiin chelsea ayaa islamarkiiba ka jawaabtay iyadoo goolka uu dhaliyey xidig lagu magacaabo moses kaasoo ciyaarta ka dhigay hal iyo hal kooxaha ayaa sii waday fursadaha ay sameynayeen iyagoo ay doonayeen golal kale waxaa sidaas ku dhammaatay ciyaartu ay labada kooxood ku kala baxeen barbaro min hal iyo hal xubintaas ciyaaraha ayaa guud ahaan ugu dambeeyey warkii subaxnimo oo aad ka dhagaysanayseen raadiyahaysnaa ee magaalada jowhar nabadgelyo